wadahadaladii u dhexeeyey ergooyinka soomaaliya iyo somalilan ayaa maanta mar kale la isugu yimid maalinkii saddexaad wararkii ugu dambeeyey ayaa xuseen barre aadan uu ka waraystay waryaheena ramadaan muuse waa maalintii labaad ee horta ayse soo hor fadhiistaan guddiyadan technical committeega loo yaqaano ee guddiyada farsamo ee xagga soomaaliya iyo somaliland ayse soo hor fadhiistaan iyagoo ka wada doodaya mawduucyo kala duwan waana shirna intiisa badan marmar yaroo marmar ya dhif maahe inta badan albaabadu ay u xidhan yihiin oo riduhu ay u laaban yihiin sidaas ayaa wararka kasoo baxaya ay aada u kooban yihiin ilaa iyo imika hase yeeshee mawduucyada kala duwan ay ka doodayaan labadan dhinac waxa weeyaan marka hore horta in laysla qaatay in dib loo ambaqaaday oo ay tahay dib u ambaqaadidii wadahadaladii udhexeeyeen somaliland iyo soomaaliya ee masiirkooga amba dee mustaqbalkooga ay kaga wada hadlayeen labada dhinac ee soomaaliya iyo somaliland marka dhinacyada kale dee laisla soo qaaday ee xoogga la saaraya laga wada hadlayo waxaa kamid a xagga iskaashiga udhexeynaya labada dhinac waxaa kamid a arrimaha ganacsiga iyo wax islaafsiga sidii marka horeba dee soomaalida dhexdooda ganacsiga ugu socday lakin de sidii loo fudaydin lahaa oo culeyska badan ee kolkolma ganacsatada soomaaliyeed labada dhinacba dee somaliland iyo soomaaliya inta badan ay ka caawdaan ayaa iyagana dee maaragtay la doonaya in xoogga la saaro dee lagusii fudaydiyo marka iskaashi isaguna qaabilsan amba wada shaqeyn xagga ganacsiga waxaa kaloo jirta arrimaha amniga oo iyagu ah kuwa welibana ugu muhiimsan ee laga wada hadlayo matalan la dagaalanka argagixisada iyo arrimaha kale guud ahaanba nabadgelyada la xidhiidha ee somaliland iyo soomaaliya sidii la iskaga kaashan lahaa marka saddexdaas dhinac ayaa dee xoogga lagu saaraya mawduucyo kaloo dee lasoo hadal qaadayo iyaguna shirka kasoo horduurduulaya way jiraan sida maaragtay in la iska daayayo dacaayadaha iyo aflagaadada maaragtay labada dhinac oo in in la isweydaarsanaayo oo arrimihii hore in marka horeba dee la iskaga hor yimid ay kala tirsanayaan labada dhinac cid waliba in cid waliba tilmaamaysa markaa in eedayn ay ka in in ay ka tirsanayso dhibaatooyin muxuu ahaa dhinaca kale in iyagana dee la iska daayo waxaa kaloo in jirta iyaduna in dib loogu noqonayo in oo laga wada hadlayo in arrimihii la xidhiidhay heshiisyadii hore madaxweyneyaashii hore ee soomaaliya iyo somaliland ay wada galeen iyagana dee inaan cidlo looga tegeyn oo dib la iskula soo qaadayo oo welibana loo baahan yahay in iyagana la tixgeliyo oo wax waliba in ay ka madax banaanaadaan ciddii markaasi haysa madaxweynenimada labada dhinac baa dee tahay somaliland iyo soomaaliya ee wadae wadahadalada caynkana dee lagu gaadho kulamadani ma kuwo u gaaraba guddiyada ka socda labada dhinac mise waxaa jira diblomaasiyin kaloo ka qaybgelaya diblomaasiyiin caalamiya oo ka qaybgelaya jira in welibana lama wada odhan karayo diblomaasiyiin caalamiye waxaa la odhanayaa un khaasatan maraykanka kaasi waxa uu ahaa ramadaan muuse oo u warramayay xuseen bare aadan